galab wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada idaacadda galwadhme ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington
waa galab sabti ah bisha abril waa sagaal labaatan sanadka labada kun iyo toddobiyo tobanka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrband iyo bogga v o a somaali dot com idaacaddeenna galabta waxaa wadajir halkan idinkaga daadihinaya maxamed cabdi xasan sandheere iyo anigoo ah jaamac buulo jaamac
qodobadaad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimona waxaa dhegaystayaal ka mid a madaxtooyada soomaaliya oo ka hadashay laba qof oo saddex iyo labaatankii bishan uu madaxtooyada agteeda ku jira gaadhay ka mid ah kuwii gelbinayey madaxweynaha soomaaliya tahliil ilaahay u naxariistay waa ka xunna wakhtigiisa inta ku ekaay isigoo dhaawaca meesha laga qaaday kadibna dhaawacuu u geeriyooday sargaalka geystay falkaas oo lagu magacaabo cabdishakuur mursal maxamed gacantayna uu ku jiraa gaariga shilow ahay wax uu talagala ma ahayn baabuur kaleoo booliis oo meesha soo galo isagana ka yimid waddo kale oo khaldan
sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka
barnaamijkii xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha iyo qodobo kale ayaad sidoo kale maqli doontaane marka horese warkii dunida
wakaaladda maraykanka u qaabilsan badbaadinta bay-ada ayaa wax ka beddeshay warbixinada ku qoran boggooda internetka si ay u waafajabiyaan rabitaanka madaxweyne donald trump wakaaladdan ayaa boggooda ka saartay dhowr bog oo ka mid ah sharaxaad uu maamulkii hore madaxweyne obama ka bixinaya caddaynta uu saynisku ku qeexay isbeddelka cimilada wakaaladda oo loo soo gaabsho e p a ayaa sheegtay inay isbeddelka ku wadaan boggooda internetka si ay ula jaanqaadaan awaamiirta aqalka cad warbixintan ayaa la soo saaray jimcihii saacado uun ka hor xilli ay dadku isugu imaanayeen washington national mall isu imaadkan oo la filayey in dadka u dhaqdhaqaaqo arrimaha isbeddelka cimilada iyo saynisyahaaniin badan ay ku dhaleecaynayaan waxa ay ugu yeereen iska indhatirka madaxweynaha ee khatarta isbeddelka cimilada madaxweyne trump ayaa horey u shaaciyey inuusan rumaysnayn inuu saynisku caddaymo u hayo isbeddelka cimilada
aqalka cad ee maraykanka ayaa sheegay in madaxweyne trump lala socodsiiyey tijaabadii u dambeysay ee gantaalada kuuriyada waqooyi tijaabadan ayaa guuldaraysatay in yar kadib markii maanta gantaal hawada loo ganay isagoo ku burburay meel berri ah oo dalka gudihiisa ku taala madaxweyne trump ayaa islamarkiiba arrintaasi ka falceliyey isagoo fariin ku soo qoray boggiisa twitterka waxa uu sheegay in dalka kuuriyada waqooyi uu qadarin la'aan u muujiyey dalka shiinaha iyo madaxweynahooda ixtiraamka mudan markii dalkaasi uu gantaalka hawada u ganay maanta kaas oo aan lagu guulaysan waa wax xun ayuu yidhi donald trump wakaaladda wararka kuuriyada koonfureed ee yonhab ayaa iyaduna xaqiijisay gantaalka nooca ballistiga ee dalka kuuriyada waqooyi uu hawada u tuuray david benham oo ah madaxa ciidanka maraykanka ee badweynta bacifiga ayaa sheegay in meesha gantaalkan laga ganay ay tahay garoonka ciidanka cirka pukjang ee waqooyiga magaalada pyongyang ku yaala sarkaalka ayaa sheegay in gantaalku uuna ka bixin hawada dalkaas master benham ayaa intaasi ku daray in gantaalkaasi uuna khatar gelinaynin dalka maraykanka hay-adda amniga qaranka maraykanka ee loo soo gaabiyo n s a ayaa joojisay habdhaqankeeda fadeexada dheliyey ee duubista hadallada dadka iyaga oo aan warqad maxkamadeed u haysan ee soo shaacbaxday sannadkii labada kun iyo saddex iyo tobankii hay-adda ayaa jamcihii shaacisay inay joojisay gurashada iimaylada iyo fariimaha telefoonka ee qoraalka ah kuwaas oo dadka ajaanibta ah ee dalkan ku nool ay dibadda u diraan wakaaladda ayaa sheegtay in wixii hadda ka dambeeya ay guran doonaan kuwa dadka ajaanibta ah oo keliya hay-adda n s a ayaa ku doodaysay in habdhaqankaasi uu yahay mid sharciga waafaqsan islamarkaasna muhiim ah in la dabagalo dadka ajaanibta ah ee loo malayn karo inay xiriir la leeyihiin dad argagixisada ka mid ah ama lagu daba jiro saraakiisha sibdoonka ayaa iyaguna qaba maadaama dad maraykan ah ay dadkaasi la xiriirayaan ayay asal u tahay in ay dadkaasi habkaa loola dhaqmo galab wanaagsan dhegeystayaal mar kale halka aad nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaysa washington madaxtooyada soomaaliya ayaa maanta ka hadashay laba qof oo saddex labaatankii bishan uu madaxtooyada agteeda ku jiiray gaari ka mid ah kuwii gelbinayay madaxweynaha soomaaliya shilkaasi oo toddobaadkan si weyn looga hadalhayay muqdisho ayaa waxaa warbixintan nooga soo diray wariyaheenna xasan kaafi qoyste
saraakiil ka tirsan ilaalada madaxtooyada dowladda federaalk soomaaliya ayaa markii ugu horreysay ka hadashay shil gaari oo ay geysteen saddex iyo labaatankii abriil koloyo gaadiida oo uu la socday madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo xilli uu ku sii jeeday magaalada baydhabo waxaana shilkaasi ku geeriyooday tahliil jimcaale hubbane iyadoo sidoo kalena ay ku dhaawacantay haweeney lagu magacaabo faadumo cabdi shir jaraa-id oo ay maanta saxaafadda u qabteen saraakiil ka tirsan ilaalada madaxtooyada ayaa xubnihii ka hadlay waxaa ka mid ahaa madaxa howlgelinta ururka lixdanaad ee ciidanka xoogga dalka gaashaanla dhexe cumar cabdiraxmaan waxaana uu ka warbixiyey waxyaabihii ay u qabteen dadkii shilkaasi dhibaatadu ka soo gaartay tahliil ilaahay u naxariistay waa ka xunna waqtigiisa inta ku ekaay isagoo dhaawaca meesha laga qaaday kadibna dhaawac uu u geeriyooday sargaalka geystay falkaas oo lagu magacaabo cabdishakuur mursal maxamed gacantoyna ku jiraa mar alaale markii u dhaawaca u dhacayna tilaaba laga qaaday waa xiran yahay wixii ku saabsan sharciga iyo nidaamka duulinimada mari doona hadduu ilaah idmo waxaan aad uga xumahay in walax aan jirin dadka inbumbuuniyaan baabuurka oo ninka oo ku dhintay tahliil alla u naxariistay ma ahayn baabuurka madaxweynaha kadibna tilaaba laga qaaday ninkii sargaalka arrintaas geystay gaariga shilo ahay wax uu talagala ma ahayn baabuur kaleoo booliis oo meesha soo galo isigana ka yimid waddo kale oo khaldan sidaasoo shil ku dhaca la u naxariistay tahliil oo ku dhintay sida aad aragteen tahliil heladii oo ka soo jeeday madaxweyne way la kulmeen duugtii iyo waxyaabahaas o dhan madaxweynaha bixiyey wixii kaloo ku saabsan ninkii waxa geysteen waa xiran yahay gacanta dowladdu ku jiraa gaar ahaan ciidan ciidanka ilaalada madaxtooyada xabsi ku yaala ku xiran yahay gabadhiina waa loo tegey oo faadumo cabdila dhahayo iyadana shacabka ahayd ilaa haddana gacantaa lagu hayaa amba ha naqata daawadeeda amba kormeerkeeda waqti kasta waan la socnaa alxamdulilah way fiican tahay iyada dhaawaceeda boqol kiiba boqol waaye gaashaanla dhexe cumar cabdiraxmaan ayaa dhanka kala sheegay inay isbeddel ku sameeyeen howlaha la xiriira safarada madaxweynaha islamarkaana ay soo koobeen saacadihii ay qaadan jireen xirnaanshaha waddada waxaana uu shacabka ku wargeliyey inay dulqaad muujiyaan lana shaqeeyaan ilaalada madaxtooyada ee qaabilsan safarada madaxweynaha waxaa laga yaaba wadaxeeyada inay dhibaato badan dadka ay ku qabaan laakiin sidii hore loo xiri jiray waxbaan ka bedelnay madaxweynaha mar alaal marka uu ka baxo hoygiisa oo ka deganya madaxtooyada intuu ceelgaabta gaarin wixii ceelgaabta waddada ceelgaabta intii kasoo harto ama sayidka ama hooyooyinka waa la fura sababtaasna waxaa loo sameeyey shaqooyinka waxaan samayn jirnay odol marka hore madaxweynaha albaabka ka baxo ilaa oelboorka oo madaxweynaha ka taga waddada way isku xiraa jirta waxay qaadan jirta ku dhawaad hal saac hal saac iyo bar meesha hadda iyo shan daqiiqa ka qaadat waxaan codsanaynaa dadka shacabka iyo dadka mas-uuliyiinta dowladda saddexda daqiiqa iyo labada daqiiqo madaxweynuhu waddooyinka uu isku goynaya inay dul qaataan waddada isbeddel badanaa lagu sameeyey meeshii la xiri jira hal saac bar saddex daqiiqa afar daqiiqa shan daqiiqa laga dhigay waxaan codsanaynaa marka dadka inay dulqaad badan sameeyaan waxaan kaloo codsanaynaa dadka shacabka ama dadka mas-uuliyiinta haddii shantan daqiiqa labada daqiiqa madaxweyne uu ka baxay albaabka haddii la jooga inay iska sugaan sababtan waxay la baabuurta waa baabuur tiro badan oo koneyo ah oo loogu talagalay madaxweynaha ammaankiisa in ay waardiyeeyaan mas-uuliyada naga saaran dadka shacabka ah waxaan codsanaynaa inta yariiska oo dadka shacabka ay taagan yihiin madaxweynaha meesha uu maraayo in inta yartaa baabuurta ay isku maraysa waddooyinka inay ka joogaan madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa ololihiisa doorashada ku soo galay in haddii uu ku guuleysto xilka madaxtinimada dalka aanay dhici doonin in loo xiro wadooyinka islamarkaana uu furi doono wadooyinkii horay u xirnaa waxaana madaxweynuhu uu sheegay inaanu marnaba gabaad ka dhigan doonin gawaarida gaashaaman ee ciidamada amisom xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
galab wanaagsan mar kala dhegeysta dhammaantiinba madaxweynaha maraykanka donald trump waxaa maanta u buuxsamay boqolkiisii maalmood ee u horreeyey mr trump ayaa markii uu xilka qabanayay waxa uu ballan qaaday arrimo badan haddaba maxaa ilaa iyo hadda u qabsoomay maxaase laga filan karayaa maamulkiisa warbixintan waxaa inoo hayaa wariyaheenna xuseen baraadan madaxweyne donald trump ayaa intii uu ololaha doorashada ku jiray ballanqaadyo badan sameeyey kuwaasi oo qayb ka ahaa waxyaabihii uu doorashada ugu guulaystay haddaba maxaa madaxweynaha arrintaasi uga suurtagalay maxaase uu ku fashilmay waxaa arrintaasi faahfaahinaya cabdikhayr soofe oo ka faallada siyaasadda maraykanka kuna sugan gobolka ohio wax badan uma qabsoomin waxyaalo badan buu ballan qaaday waxyaala hadda u suurtagalay ilaa hadda waxaa ka mid ah oo dee ay tahay in la- loo qiro intii ololaha doorashadu ku jiray wuxuu sheegay diiwaan buu soo saaray uu leeyahay garsooraha maxkamadda sare qof diiwaankan ka mid ah dad badan baa ku qornaa mid ka mid a ayuu magacaabay waana u suurtagashay waa ku guulaystay heshiis maxaa la yidhaahdaa ganacsi iswadaarsiga wadamada pacifica wadaaga badda pacifica oo markii horeba uu diidanaa congresku oo aan hirgelin oo iska markii horeba jiis ahaa ayuu meesha ka saaray waana diiwaanka loogu daray inuu isagana ku guulaystay midda ugu daran lix bay ahaayeen waan kusoo koobayahay midda ugu daran waxay tahay madaxweynihii ka horreeyey madaxweyne obama waxaa jiray amar uu soo saaray oo xadidayay in hubka laga iibiyo dadka xanuunka qaba dhimirka xuseenow wuu baabi'iyey hadda haddaad waalan tahay ood maryaha dhigato xitaa qorigaa doontaad gadan kartaa adoo adoo laga yaabo in aad dhib usoo geyso dadka muwaadiniinta marka waxyaala noocaasa oo lix un ah ayuu ku guulaystay laakiin maxaa suurto gelin weye waxyaalaha ku guuldaraysay kuwii ugu waaweynaa haddaan wax kaaga sheego waxaa kamid ah darbigii uu yiri waan dhisayaayo mexica bixinayso taasi waa suurtogeli weyday waxay noqotay dowladda maraykanka in ay hadda qorsheenaysa in iyadu jeebkeeda ka codaalka muhaajiriinta ee loogu magac daray xayiraada dadka muslimka weliba kasoo jooda ayuu yiri waan mamnuucayaayo wakti baan uqabanayaa tiina waa suurtogeli weyday oo garsoore ayaa dhowr garsoore aan idhaahdo ayaa ishortaagay waxa uu yiri meeshan d c sideedaba waa meel biyo galeen aho biyo dhiiqa ahaa fadhida waan waan waan nadiifinayaa isagoo oo la jooday dad musuq maasuq iyo kulugle ayaa meesha fadhiya iyadiina wuxuu kasoo buuxiyey dad lacag haysta iyo dadkii uu magacaabay marka la eego wax weyn baa ka jira waxaa ku jirta china oo yidhi waxaan u aqoonsanayaa inay si aan habbooneyn oo khiyaano ay ku jirto ay u isticmaasho ama uga faa'iidaysato waxaan la yidhahdaa sicirka lacagta waa badan yihiin marka nato baa ku jirta oo uu yidhi ma shaqaynayso waxyaalihii uu ballan qaaday ee boqolka iyo saddexda ahaa kala bar in ka badan ilaa hadda waa ka noqday laakiin dhinaca kale faysal deri oo ka mid ah xisbiga jamhuuriga ayaa tilmaamaya in madaxweyne trump waxyaabo badan ay u qabsoomeen walaal haddaad fiiriso boqolka maalmood ee u horreeyey madaxweynayaasha maraykanka oo dhan waxay dhaqan u tahay inay inay miisaan saaraan waxyaabihii u qabsoomay iyo wixii aan u qabsoomin marka haddaan ku horeyno marka hore waxa u qabsoomay waxaan odhan karaa waxa ugu muhiimsan oo sida idaacadaha iyo meel walba lagu qoray inuu ku guulaystay boqolkii maalmood oo ugu horreeyey oo xukunka hayay inuu magacaabo jagada maxkamadda sare ee supreme courtiga loo yaqaano uu qof u magacaabo aaminsan arrimaha loo yaqaano arrimaha mayalka adag ee xisbiga jamhuurigu aaminsan yahay xisbiguna oo aada ugu qanacsan yahay in shaksiga la magacaabay waa neil la yidhaahdo ee supreme courtiga loo magacaabay marka arrintaa aada buu ugu guulaystay waxa uu kaloo ku guulaystay in xiriirkii ganacsi ee ka dhexeeyay wadamadii labayo toban ee loo yaqaanay transpacific partnership oo ahaa ganacsi isku xidhaya labayo toban wadan oo maraykanku dad badan ay u arkayeen inaysan waxba ka faa'iidin ayagu taasoo uu ka saaray maraykanka oo aan maraykanku hadda uusan ka mid ahayn t b b ama transpacific partnershipkii uusan ka mid ahayn taana wuu ku guulaystay waxaa la odhan karaa oo kale inuu ku guulaystay in dadka aan sharciga haysan ee xadka maraykanka kasoo tallaaba xilligii boqolka maalmood ee uu hayay hoosu dhac weyn baa ku yimi oo sida ay idaacaduhu qoreen iyo joornaaladu boqolkiiba soddon iyo lix hoos bay u dhacday arrintaasina waxaan odhan karnaa waa arrin uu ku guulaystay waxaa kaloo uu ku guulaystay oo uu arrin aad iyo aad la odhan karaa lagu ammaani karaa in haybaddii maraykanku ee adduunku ay dib usoo noqotay waayo waxaan ogaan karnaa syria markii uu madaxweynihii hore ee barack obama uu yidhi haddaad isticmaashaan sunta chemicalka ah tallaabaan qaadaya madaxweynaha obama xilligaa tallaabo muuqaadintaasina dhaawac weyn bay ugeysay u geysatay maraykanka iyo sida adduunka looga arko laakiin trump markii ay sunta ay ku garaaceen meelo kamid a suuriya madaxweynaha hadda haysta syria in markiiba tallaabo adag buu ka qaatay taariikhda dalkana maraykanka waxaa caado u ah in madaxweyne kasta oo cusub la eego boqolka maalmood ee u horeeya sida uu wax u qabto taasi oo sawir kasii bixin karta qaabka uu maamulkiisu u ekaan doono sida uu faahfaahinayo cabdikhayr soofe oo ku sugan gobolka ohio wuxuu u ekaan doonaa horta waa waa maamul buuq badan ka taagan yahay u ekaan doonaa oo mar walba doodu ka taagan tahay waayo waxyaalihii markii hore ololaha doorashada ku galay ee ballan qaaday baa waxay ahaayeen waxyaalo aan suurtagal ahayn oo oo dhib badan oo buunbuunin iyo ku salaysan laablakac waxaan qiyaasayaa inuu ballamihii isaga oo qalbiga ku hayo dadkii doorashadii eh, doortay codka siiyey iyo meelahay kasoo joodaan uu yaqaano in uu kusii dagaalamo in eh, derbigii hala dhiso uu yidhaahdo en, waxyaalihii ballamaha ahaayoo eh, boqolka iyo saddexda ahaa en, in uu dabagalo kasokow arrimaha gudaha ee dalkan maraykanka waxaa madaxweyne donald trump horyaala arrimo xasaasi ah oo ay ka mid tahay xiisada kuuriyada waqooyi iyo faragelinta ruushka ee doorashada maraykanka iyo weliba la dagaalanka argagixisada aad iyo aad buu mahadsan yahay wariyeenna xuseen barre aadan oo barnaamijkaasi nala socodsiinayey halkaad ka dhegeysanayseena waa v o a washington haatanna waa barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka iyo jamaal axmed cusmaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka dhegaystayaal dhacdooyinka la gadisanaya toddobaadkan dhacay haddaan idin dulmarnase qodobadii ugu waaweynaa ee dhacdooyinka toddobaadka wafdi uu hogaaminaya madaxweynaha jamhuuriyadda federaaliga soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo ayaa waxa ay gaareen dalka turkiga halkaas oo casuumad rasmi ay ka heleen madaxda waddankaasi turkiga sidoo kale waxaa turkiga ka socday toddobaadkan shir looga hadlaya arrimaha horumarinta afrika gaar ahaan dhinaca beeraha waxaana wadamo soomaaliya ay ka mid tahay ka qaybgalan shirkaas dhacdooyinka kale ee toddobaadkan dhaca waxaa ka mid ah hay-adda xuquuqul insaanka ee amnesty international ayaa ugu baaqday maamulka puntland inay joojiso qorshe ay ku doonayaan inay ku dilaan laba wiil oo maxkamad milatariya bishii februari ku xukuntay dil dhallinyaradan ayaa lagu eedeeyey inay ku lug lahaayeen dilal hore loogu geystay saraakiil ka tirsan maamulka puntland waxaana lagu kala magacaabaa maxamed yaasiin cabdi oo toddobiyo toban jir ah iyo daa'uud saciid sahal oo shan iyo toban jir ah tani waxay ka dambeysay sida ay hay-addu tiri kadib markii siddeeddii bishan abril aynu ku guda jirno ay puntland toogasho u geysatay wiilal kale oo da'dooda lagu sheegay inay u dhexayso afar iyo toban ilaa iyo toddobiyo toban sanno jiro kuwaasoo ay ku eedaysay inay shabaab ka tirsanaayeen dhacdooyinka kale ee toddobaadkan dhacay dhegaystayaal waxaa ka mid ahaa madaxweynaha dalka maraykanka donald trump ayaa boqol maalmood jooga xafiiska isagoo islaamar ahaantaasina boqolkaas maalmood hore uu u ballanqaaday in waxyaabo aad u fara badan uu qaban doono muddada uu xafiisku joogo waxyaabihii u qabsoomay iyo waxyaabaha carqalada ahi ee uu la kulmay ayaannu barnaamijka qaybihiisa dambe ku qaadaa dhigi doonaa ha yeeshee qoraal cusub oo lasoo bandhigay ayaa dhinaca kale waxaa lagu eedeeyey taliyihii hore ee amniga qaranka maraykanka michael flin inuu lacago ka badan shan boqol kun oo dollarka maraykanka ka qaatay dalka turkiga halka ruushkana uu ka helay tobannaan kun oo dollarka maraykanka kadib markii uu shaqada ka fadhiistay sanadkii laba kun afariyo toban ayay ahayd markii looga digayay michael flin inaanu lacago ka qaadan karin dowlado dibadda xubno ka tirsan aqalka koongareeska maraykanka ayaa waxa ay flin ku eedanayaan inuu jebiyey sharciga islamar ahaantaasina ay doonayaan in lala xisaabtamo dhacdooyinka kale ee toddobaadkan dhacay waxaa ka mid ahaa xisbiga mucaaradka ee dalka kenya ee naasa loo soo gaabiyo ayaa waxa ay ku dhawaqeen in ra-iisul wasaarihii hore ee dalka kenya raila omalo odinga uu noqonayo musharaxooda u tartamaya xilka madaxtinimada kaasoo la tartami doona doorashada madaxtinimada ee ka dhici doonta bisha agost madaxweynaha dalka kenya uhuro kenyatta oo markiisa labaad isaguna doonaya in xilkaasi loo doorto waa markii afraad ee raila odinga uu isku soo sharaxo xilka madaxtinimada wuxuuna ballan qaaday inuu la dagaalami doono musuq maasuqa haddii uu ku guulaysto xilkaasi madaxtinimada dhacdooyinka kale ee toddobaadkan dhacay waxaa ka mid ah shaqaalaha wasaaradda caafimaadka ee gobolka minnesota ee qaar ka tirsan jaaliyadda soomaalida ayaa waxa ay kaga hadleen cudurka jadeecada oo faraba'an ku haya carruurta soomaalida ee gobolkaasi ku dhaqan ilaayo hadda waxaa la sheegay in cudurkaasi uu ku dhacay afar iyo labaatan carruur soomaaliya kuwaasoo la sheegay in talaalkii ay u bahnaayeen aan la siinin waxaana ay dhakhaatiir soomaali maraykan ah ay sheegeen in soomaali fara badan aanay carruurtooda siinin tallaalka ay u baahan yihiin iyagoo markaasi u nisbaynaya in tallaaladu ay keenaan cudurro otisam ka mid yahay sida ay sheegeen taasina aysan ahayn mid sax ah waxaana dhakhaatiirtu ay ku baaqeen in carruurta loo oggolaado inay tallaaladu qaataan si cudurrada jadeecadu ay ka midka tahay looga hortago dhacdooyinka kale toddobaadkan dhacay dhegaystayaal waxaa ka mid ah allah u naxariistay waxaa magaalada hargeysa ku geeriyooday fanaankii caanka ahaa ee rashiid bullo oo ka mid ah fanaaniintii sida weyn ay soomaalida u taqiin rashiid bullo ayaa lagu xasuustaa dhinaca fanka soomaaliyeed inuu kaalin weyn ku lahaa heeso kala gedisan oo uu qaaday waa tahay dhegaystayaal aynu ku soo laabana barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka boqolka maalmood ee ugu horreysay madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa u buuxsantay iyadoo maanta ay ku eg tahay boqolkaasi maalmood haddaba markii uu xilka qabtay wuxuu ballan qaaday in muddadaasi uu xilku u hayo uu dalkan ka tarxiili doono in ka badan toban milyan oo soogalooti ah islamar ahaantaasina uu dhisi doono gidaar kala qaybya maraykanka iyo mexico iyo inuu dagaal adag la geli doono isis iyo weliba qodobo kale haddaba maxaa u qabsoomay boqolkaas maalmood ee arrimahaasi uu ballan qaaday maxaase caqabad ah oo ilaayo hadda hor taagan arrimahaasi ayaan weydiiyey inuu sharaxaad inaga siiyo jibriil cali oo maxamed oo ah maadada taariikhda afrika ka dhiga jaamacadda ohio state university kana faallooda arrimaha dalka maraykanka madaxweyne trump sidaad sheegtay boqolkii maalmood ayaa u dhammaanaysa boqolkaas maalmood wuxuu dhammaysanayaa isaga oo dadka maraykanku ay ka haystaan fikir ah marka la fiiriyo xog aruurinta iyo ra'yi aruurinta in uu haysto qiimeyntii ugu hooseysay ilaa dagaalkii labaad madaxweyneyaasha dalka soo maray waxyaabo badan buu runtii sameeyey oo dalka gudihiisa ah waxa uu guul ah oo gaaray inuu magacaabay xubin ka tirsan maxkamadda sare oo neil gorsage oo la isku haystay oo madaxweyne obama laga diiday guulo noocaas oo kale oo u gaaray way jiraan dhanka kale waxyaaba uu ku guul daraystay oo gudaha ayaa jira waxaa kamid a obama care oo sharcigii caafimaadka ee madaxweyne obama meelmariyey oo uu ballan qaaday inuu baabi'in doono oo uu baabi'in kari waayey markii la waayey codkii faraha badnaa ee congaresska waxyaabaha kale oo guuldarada aho ku dhacay waxaa kamid ah la taliyihiisii amniga michael flin oo iscasilay markii arrinta baaritaanka ruushka iyo xiriirka uu la sameeyey ay soo baxday arrintaas marka haddaan ugasii gudbo ruush iyo adduunka intiisa kale waxyaabihii uu ka qabtay waxaa ku furan ilaa hadda maamulkiisa iyo dadka isaga la waday campaignka arrimo ku saabsan ruush waxaa jiray arrimo uu sameeyey oo ku saabsan weerarada uu amray oo suuriya iyo yeman iyo soomaaliya iyo afghanistan waxaa jiray madax badan oo caalamka uu la kulmay ingiriiska jarmalka shiinaha nato marka waxyaabo fara badan buu bilaabay laakiin wax natiijo ahoo hadda la taaban karo oo arrimaha dibadda ah oo uu gaaray ma ay jiraan welina umausan bixin wax safar oo dibadda ah ololihii markii uu ku guda jiray islamar ahaantaasina ahaa musharax waxa uu ballan qaaday in boqolka maalmood uu waxyaabo fara badan uu gaari doono dhowaanna maruu isagu isqiimeeyeyba wuxuu sheegay in uu isu qiiman karayo heerka e ama a oo uu tilmaamay in uu meel wanaagsan ka taagan yahay waxyaabihii isaga loo egmaday inuu qabtay marka arrimahaasi maxaa la odhan karayaa runtii horta madaxweyne trump waa nin jecel sumcadda oo aada u magac jecel wuxuu jecel yahay in wanaag laga sheego wuxuu jecel yahay wax wanaagsan booqatay in la yidhaahdo waxaa ka muuqatay inuu aada uga caraysan yahay dhaliisha ay usoo jeedinayaan dadka xataa taageerayaashiisa qaar ka mid ah ay ku jiraan marka aad buu isu ammaanaa wuxuu yidhahdaa wax wanaagsan baan qabtay maraykan baan meel weyn gaarsiinayaa halkaa isaga hadal hayskiisa weeyaan dhanka kale markaad dhegeysato waraysiyadiisa waraysi dhowaan uu bixiyey wuxuu ku sheegay in shaqadiisii hore ay aada uga sahlanayd shaqada uu hadda gacanta ku hayo oo uu moodayay madaxweynenimadu maadaama intaasoo awooda ay leedahay intaasoo shaqaa dad la qabanayaan inay sahal noqon doonto laakiin hadda uu xorriyaddiisi waayey ay hawshii aada ugu adkaatay ay dhib badatay wax walba uu sameeyana isha lagu hayo oo aada loo maaragtay dacaayadeynayo ama loo dhaleeceynayo ninkaas maxkamadda xaakimka sare ah oo uu meel mariyey waa wax la taaban karo oo macno leh oo dadka republicanka ah ama aaminsan arrimaha diinta ama waxyaabaha qaarkood kasoo horjeeda wuxuu siiyey fursad dadka conservativeka ah ama republicanka ah ee ay ku noqdaan majoritiga maxkamadda aad iyo aad buu umahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa jibriil cali oo maxamed oo jaamacadda ohio state ee waddankan maraykanka bara ka ah isagoo colombus ohio jooga ayuuna khadka telefoonka igu warramayey dhegaystayaal barnaamijka dhacdooyinka toddobaadkana toddobaadkan halkaas aynoo joogo
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay jamaal axmed cusmaan oo inoo soo diyaariyey islamarkaana nala socodsiinayay barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka dhegeystayaal halka aad kala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a haatana waa barnaamijkii xiisaha lahaa hambalyada iyo salaamaha caashe ibraahim aadan iyo ibraahim xasan daandurey ayaa inoo haya
waa mar kale iyo barnaamijkeena xiisaa lahaa ee hambalyada iyo heesaaha heese kala duwan waan haynaa dabcan sida barnaamijka magaciisaba ka muuqata dhambaalada dhegaystayaasha ay soo direen ibraahim oo haddaa midda ugu horeysa oo dhowr magac ay ku qoran yihiin aan soo qabto waxaa la yidhi marka hore waad salaamantihiin bahda v o a marka xiga baa la yidhi waa ibraahim xaaji maxamuud nuux oo jooga baa la yidhi magaalada jidda ee waddanka sacuudi arabiya waxa uu leeyahay waxaan halkan hambalyo dhalasho ka diraya buu yidhi oo farxad leh aan u dirayaa buu yidhi maryama muuse abiikar iyo seegeeda cabdinaasir macalin cusmaan oo wiil ugu dhashay buu yidhi dalka kenya gaar ahaan magaalada nairobi waxaan leeyahay buu yidhi soo barbaar oo noqo kii dalkiisa dadkiisa iyo diintiisaba anfaca sidaan sheegay warqadan aad bay u gaabneed hal qof baa soo qoray saaxiibadii uu jeclaa inuu tahniyadda gaarsiiyana wuu gaarsiiye waxaan filayaa inay dhegaysanayaan tahniyadaasna ay ka guddoomeen wiilkaas u dhashay maryamo muuse abikar iyo seegeeda ah cabdinaasir macalin cusmaanna waxaan u rajaynaynaa inuu noqdo kii soo weynaada ee dalkiisa dadkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin waa hagaag waxaa noo baaqayaa saxardiid xaashi ardaale iyo xasan maxamed absuge iyo waxay yidhahdeen sadiiq faarax maxamuud iyo faadumo ibraahim faarax sheekh axmed iyo cabdiraxmaan xaaji daahir kamis faarax barre iyo leyla satal iyo waxay yidhahdeen sayid cusmaan sheekh ibraahim iyo cabdirasaaq xaaji catoosh iyo mawliid xaaji cabdi iyo ayaale maxamed moxamed injineer borow iyo baari cabdiweli iyo jaamac axmed samakaab waxaana dhammaantood ay joogaan soomaaliya iyo dalalka dibadda waxaana ay jecel yihiin inay hambalyo halkan uga diraan dhalasho dayib moxamed caydiid iyo marwadiisa zamzam muuse cilmi oo gabar ay ugu dhalata bay yidhaahdeen magaalada hargeysa ducaduna waa xaggeena gabadhaas waxaa lena allah ka dhigis tii soo barbaarta oo soo weynaata oo dadkeeda iyo dalkeedaba anfacda ibraahinow toddobaadkan heesaha iyo waraaqaha waaban isku nabaynaaba calaashaan dhambaalada yar baan nahaynaa marka bal heesta ugu horreysa daad soo qabatid waxyeello haye waxyeello salaamaad cumar nuur cabdulle waa kan
ah waxyeeladu waxyeeladu waxyeeladu la fududahay عيني وهتراحتي وذاعذاك درسدو waxyeeladu waxyeeladu kula fududa dhinaca dhambaalada ayaan mar kale ku noqonaynaa ibraahimow dhambaalkan waxaa la yidhi oo dadka ku jira ugu horeeya dhammaan qoysaska reer axmed sheekh cabdille faadumo axmed sheekh iyo dhammaan ilmaheeda dhammaan qoyska reer xuseen saalax iyo dhammaan qoyska reer xasan saalax iyo dhammaan qoyska reer cumar saalax qoyska reer cabdi axmed sheekh iyo sahre cabdi axmed mubaarak cabdi axmed iyo marwadiisa abshira cabdi axmed yuusuf cabdi axmed iyo qoyskiisa maxamed cabdi axmed iyo axmed cabdi axmed iyo sidoo kale hooyo saynab cali cabdiraxmaan dhammaantood waxay tahaniyad dhalasho u dirayaan maxamed xasan saalax iyo marwadiisa faadumo xuseen oo dhowaan uu wiil ugu dhashay degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose soo barbaar bay leeyihiin oo noqo kii dalkiisa dadkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin dhamaalkana waxa uu ku bilowday waa salaameynaa dhammaan shaqaalaha laanta af soomaaliga ee v o a gaar ahaan bahda barnaamijka hambaliyada iyo heesaha caasho iyo daandurey waanu idinka guddoonnay waxaana haba yidhahdeen wariyaasha kale ah ibraahim aadan maxamed frans iyo wariye cabdirasaaq maxamuud tuur yare daariq cali mucow iyo awees xaaji nuur awees aar iyo waxay yidhahdeen maxamed kaafi cali muumin iyo maxamed abuukar ma'da iyo yaxye cali faarax iyo xasan weli sheekh abuukar iyo burhaan diini faarax iyo mustaf maxamed xiirey iyo waxay yidhahdeen cabdishakuur cali axmed iyo maxamed macalin xasan cali cabdiqaadir cali michael iyo wariye maryan axmed geedi iyo farxiyo xuseen cali iyo maxamed bashiir xaashi iyo maxamed deeq bare xaaji cumar fiyoore loo yaqaanaa iyo cabdinaasir daahir sabriye iyo cabdiqaadir cali axmed iyo cusmaan maxamuud faarax caqiil iyo ayaan cabdulaahi raage ayaan dhool iyo maxamed cabdiwahaab nuur abuja iyo cabdirasaaq maxamed faarax shiino iyo waxay yidhahdeen ha ka tegeen wariyaasha kale kalaa ibraahim guudle isxaaq liibaan cabdi cadow iyo nasro bashiir cali iyo cumar xasan cali iyo faarax ibraahim yacquub iyo ismaaciil axmed maxamed cali axmed sheekh shikhalow iyo baashi cali xaashi iyo waxay yidhahdeen zakariya maxamed maxamuud timcadde xasan mustafa isxaaq xasan toob cameraman cabaas maxamed faarax iyo muuse cabdi cali oo iyana ka mida farsamo yaqaanada s n t v iyo cameraman daadir haaruun dhammaan waxa ay jecel yihiin in ay taaniyad gaarsiiyaan weriye axmed cumar munye iyo xaaskiisa xaliimo cusmaan cumar oo gabar ay ugu dhalata bay yidhaahdeen magaalada muqdishow gabadhaasina waxaa loo bixiyey sabriin axmed cumar ducaduna waxay yidhahdeen waa caasho iyo daanduray caashahaya waa tahay gabadhaasi waxaan ugu ducaynaynaa inay noqoto midii soo weynaata ee dalkeeda dadkeeda iyo diinteedaba wax u tarta heestaman dhinacaag usoo turan heesta hay waabad qaadatee maad noo soo qabatid adiga waxaan soo qabanayaa heestan kudhageedu yahay ibraahinow waxbaa igu leexsan waxaan maqli jiray beriisaa igu cararay iyo marka la saxda adoo cuno markaad cunada cunayso mararka qaar markaad hadasho maya tan waa waxbaa igu leexsana waa wax kale beriis maaha miya
lafahayo dhabaarkiyo labatada gacmahayo inayo ludiyo jiir adigaygu ladhaanu
qalbigayga lulay markii aan hurdadalaado adoo igu lamaan lafahayo dhabaarkiyo lamatada gacmahayo inayo ludiyo jiidh adigaygu ladhaanu qalbigayga lulay markii aan hurdada laado adoo igu lamaan laabtay salaaxan halay laylkii toosayey toosayey laabtay salaaxan xalay laylkii toosayey toosayey haygu noqoni haygu noqoni laya laya lalaba jacaylkiyo ila arag lugooyaada ha isku kayladine caashiqu ila degye lalaba jacaylkiyo ila arag lugooyaada ha isku kayladine caashiqu ila degye
misaaniladaanu lacaga haysan jiraayo lumina weeno luflufiye noxodka uhu jarino wiilaadana ahaayo tilaabada labin jiray imisada lugoysi imisaaniladaano lacaga haysan jiraayo lumina weeno luflufiye noxodka uhu jarino wiilaadana ahaayo tilaabada labin jiray imisada lugoysi laqdaaba ku horseedeeno labtiyo wadnaha iyo wadnaha
waa hagaaga codkiisa harisiyaad intaas ayaan kaga gudbaynaa dhankii dhambaalada haddii aan ku noqono dhambaalkan caasho waxaa uu naga soo gaaray abshir aadan maxamed iyo cabdinaasir aadan madgas iyo cabdilatiif barre aadan iyo ibraahim maxamed yarow mudane dhaqi bardey iyo isxaaq cali xasan iyo ismaaciil maxamed xasan iyo maxamed maxamuud macalin iyo cali isxaaq aadan iyo waxay yidhaahdeen dhammaan asxaabta waxay kala joogaan maraykanka suudaan sacuudi arabiya south africa laascaanood garowe baydhabo waxayna hambalyo jecel yihiin inay gaarsiiyaan aadan ibraahim warjey iyo waxay yidhaahdeen xaaskiisa xaawo ibraahim cabdi oo degmada bardaale ee gobolka baay ku aqalgalay dhowaan waxaana ay leeyihiin isku waara oo noqda ku eebbe oo kala siiyo ubad khayr qaba anigana amiin ayaan raacinaya dhambaalkanna waxaa la yidhi ugu horreyn waxaan salaamaynaa shaqaalaha v o a laanta afka soomaaliga gaar ahaan baa la yidhi daadihiyaasha barnaamijka waan idinka guddoonnay marka xiga baa la yidhi waxaan jecelnahay annaga oo kale ah reer axmed cabdulaahi cali kaar iyo reer ibraahim cabdi iyo reer cigaala bilaal iyo sidoo kale nasra axmed cabdulaahi iyo sheegeeda axmed maxamed cigaal iyo cabdiraxmaan cali cigaal waxaanu hambalyo u diraynaa bay yidhaahdeen boqorka iyo boqoradda kale ah maxamed ibraahim cabdi iyo khatra axmed cabdulaahi oo meherkooda uu ka dhacay magaalada burco ee gobolka togdheer waxa ay leeyihiin meherkaasi waxaana u rajaynaynaa inuu noqdo midkii uu ku xigo aqalgalka loo aayo ee ubadka wanaagsan ee khayr kalena lagu kala helo wiil iyo caano gabar iyo caano aamiin waa tahay caasha dhambaalkana waxa uu ku bilowday waxaan salaaminaynaa dhammaan shaqaalaha laanta af soomaaliga ee v o a gaar ahaan qaybta hambaliyada iyo heesaha caashucuud iyo daandurey waannu idinka guddoonay waxaanaaba yidhahdeen reer axmed cabdulaahi cali kaar iyo reer ibraahim cabdi iyo reer cigaal bilaal iyo waxay yidhahdeen cabdiraxmaan cali cigaal iyo nadra axmed cabdulaahi iyo seygeeda axmed maxamed cigaal waxa aan jecelnahaba yidhahdeen inaan hambalyo iyo heestanba aanu gaarsiino maxamed ibraahim cabdi iyo khatre axmed cabdulaahi oo meherkooda uu ka qabsoomay burco hase yeeshee degan bay yidhaahdeen waddanka awstriya waxay leeyihiin guurkiina guur kheyr qaba allah ka dhigo oo aad kala kulantaan bashbashii barwaaqo eebban oo u ubad kheyr qaba idinkala siiyo aamin ayaan leenahay dhegeystayaashana caasho dhankii heesaha ayaan u soo qabanaynaa heestaa lkudhigeedu yahay bil iyo bakaalkeed soo birqayso haya yaa ku luuqaynaya ibraahino luul jelaali bishoo bannaantaad ii bakaalkeed soo birqaa tahay ha i baalmarine bishoo bannaantaad ii bakaalkeed soo birqaa tahay ha i baalmarine bishaarade baxsiimadey adaa ahayd bishaarade baxsiimadey adaa ahayd berigii martaada waayo waa bukaa berigii martaada waayo waa bukaa inankula baashaalo baariyo badankayga ku yaale been ma igahe inankula baashaalo baariyo badankayga ku yaale been ma igahe badankayga ku yaale been ma iigaay codkii macaana ee fanaanada luul jeelaani iyo heestaasi haddaan intaas ku dhaafno dhankii dhambaalada haddii aan ku noqono caashaayo waxaan soo qabanayaa dhambaal ay asxaab fara badan ku qoran tahay bal aan isku daya inaan aqriyo inta aan ka kari karo ibraahinow waxaa layidhi waa tahniyad aroos waxaana diraya baa layidhi caashe maxamed cali iyo iqra maxamed cali iyo cabdinuur maxamed cali iyo xaaskiisa khadiijo xuseen iyo hindiye dhaqane iyo nasrakiin jacfar bashiir iyo nuurto bulow iyo najax kidhogo baa layidhi najax kidhogo waa tahay iyo sidoo kale asxaab kalaa ku jirta waxaa ka mid ah xasan maxamed absuge iyo dhammaan saaxiibo kaloo fara badan dhammaan dadkani waxay hambalyo iyo bogaadin u dirayaan sawde maxamed cabdi iyo maxamed cabdulle aadan oo ku magac dheer baa layidhi carabay arooskooda uu ka dhacay degmada wajeer ee dalka kenya waxay leeyihiin arooskaasi waxaan u rajaynaynaa inuu noqdo midkii lagu waaro ubad khayr qabana lagu kala helo aamiin waa hagaaga xaggii heesaha heestan caasho hadde waa heestana duuriya haye yaa ku luuqayna ibraahino adaa lagaa rabaa magaceeda marka hore horta waa inaan sheegaa miya markaasaan ogaanaynaa fanaanita qaadaysa waa tahay waa tahay buur baa kugu gudban miyaad soo bixi kartaa waa tahay codadka maryan mursal iyo cumar dhuulle
siduu ii barkaday burdo kama bogto ibarrinsayo waygu bahaye siduu ii barkaday burdo kama bogto ibarrinsayo waygu bahaye adaan ku bukaa may bogsiin kartaa haddaan ku bukaa may bogsiin kartaa gurbaa kugu gudbane gurbaa kugu gudbane miyaad soo bixi kartaa
Dhulkaa ilaa ballaadhe. Berya kama raagine, dhulkaa igu ballaadhe. May baxnaaninaysaa, ah, may baxnaaninaysaa. anigaba baryu bacdila maro beerkiyo wadnaha boogiga shide anigaba baryu bacdila maro beerkiyo wadnaha boogiga shide birbaigu jabsane biyan weli bogsade birbaigu jabsane biyan weli bogsade
gurbaa kugu gudbane gurbaa kugu gudbane miyaad soo bixi kartaa
Dhulkaa igu ballaadhe. Berya kama raagine, ah, dhulkaa igu ballaadhe. May baxnaaninaysaa, way may baxnaaninaysaa.
si igu bataa buuliga dhisto siduu yay birdana bahdi iga jare labsi igu bataa buuliga dhisto siduu yay birdana bahdi iga jare inta lay buddhigin may bogsin kartaa inta lay buddhigin may bogsin kartaa gurbaa kugu gudbane gurbaa kugu gudbane miyaduu bixi kartaa
dhulka igu balaadhe beerya kama araagine dhulka igu balaadhe may baxnaaninaysa may baxnaaninaysa boholaha xargagan ee laga baqo anigaba baxsane bartankai dhige boholaha xargagan ee laga baqo anigaba baxsane bartankai dhige birbaigu jabsane iyo weli bogsade birbaigu jabsane iyo weli bogsade
gurbaa kugu gudbane gurbaa kugu gudbane miyaad soo bixi kartaa
dhulka igu balaadhe beerya kama raagine dhulka igu balaadhe
buurbaa kugu gudbane miyaad soo bixi kartaa cumar dhuure iyo maryan mursal ayaan intaas kaga gudbaynaa cododkooda iyo dhankii dhabbaalada axmed ishaar cabdulla ayaan dhabbaalkan ka helnay waxa uu joogaa kismaayo waxa uu yidhi waxaan jeclahay in aad salaan ii gaarsaan dhammaan ehelkayga meel kastoo ay dunida joogaan waadna mahadsantihiin waa tahay aad iyo aad aad aad u mahadsan tahay warqaddii ugu gaabneed warqadihii aan beryahan ola akhrinayna ayaan u maraynaya inay waxaan taastaaash maqli jiray ibraahim oo hadal waa kii kooban oo kaalintiisa buuxiyey mar hadduu salaantiisii gudbiyey way isugu toostaan leenahay bal heesta ugu dambaysan haddaad ibraahim oo raacisid dhambaaladii waan ka laacnay inti aan haynay hubaal weeye maantana inaan heegan ugu jiro howlaha kalgacalke haye shuqul badana naftaan kuu hibeeyo hoygaad ku dhalataan hidda raacayaaye haygu nicn hanti la'aan waa tahay waa la iska heli doonaa miya jeebtaraqa waaye waxma haysta iyaa lagaa maqlan Ah, ilaaha ilaaha deeqda bixiya waa tahay waxaan u gartay inay tahay heestani tii uu ku luuqeynayay fanaankii digfeer iyo haygu nicn hanti la'aan iyada ayaan kusoo gabagabaynaynaa guud ahaan barnaamijka hambalyada iyo heesaha ee toddobaadkan intaan toddobaadka dambe kulmi doono haddii aan leedmo waxaan dhammaan isaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
iyo habeenkii hadal barashadeennii lilistaaga mooye oo kale kumaan jirin hadda iyo habeenkii hadal barashadeennii barashadeenii helistaada mooye oo kale kumaan jirin bal weeye maantana inaan heegan ugu jiro howlaha kalgacalkiyo way wadagalkeeni walweye maantana inaan heegan ugu jiro howlaha kalgacalkiyo way wadagalkeeni odiyo nasiibiyo qar allaana deegsaday odane amuuruhu ininoo hadhaagaan ininoo hadhaagaan odiyo nasiibiyo qor allaana deegsaday odane amuuruhu ininoo hadhaagaan ininoo hadhaagaan nafta ku hibeeyo hoyga ku dhalataan idaraacayahay haygu nicin hanti la'aan haygu nicin hanti la'aan nafta ku hibeeyo hoygaad ku dhalataan idaraacayahay haygu nicin hanti la'aan haygu nicin hanti la'aan
heestaasi waxaa dhegeystayaal u dambeysay barnaamijkadii barnaamijkii hambalyada iyo heesaha aynala socodsiinayeen caashacuud iyo ibraahim daandurey waxay sidoo kale u dambeysaa barnaamijkeygii waa idaacaddayadii galabnimo inta haddii la idhahdo toddobada fiidnimo caawa aynu mar kale dib ugu kulmi doono waxaa aniga oo ah maxamed cabdi jaamac buulle jaamac iyo bashiir abi karaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo galab wanaagsan lagu hantaa jir ahaasaa weenuna intowey dhaxalgala hadalkaaga madashuna waa qoraabadii anun awraarsan kooyidi kuguna weyna hadalkaaga madashuna waa qoraabadii anun awraarsan kooyidi kuguna weyna muxuu gooba caashaqa la hayaa hareera kalabou helani hagayaan sideenna may wada hirgeliyaan muxuu gooba caashaqa la hayaa hareera marka labou helani hagayaan sideenna may wada hirgeliyaan kuhibeeyo hoygaad ku dhalataan cida raacayaaye haygu nicin hanti la'aan haygu nicin hanti la'aan nafta kuhibeeyo hoygaad ku dhalataan bal weeye maantana inaan heegan ugu jiro howlaha kalgacalkiyo way wadagalkeeni